macadka abibakar asidiiq ee barashada shareecada islaamka iyo barashada luuqadda carabiga iyo webos xaflad sagootinge magaalada gaalkaayeenka goboday dufcaddii afraad ee dhammaysatay macadkaasi munaasabadii weybaha ku qayb galay maamulka macadka iskadubayaalka wasaarado cadaaladda iyo deegaanka waxaana ku mid ee maamulyaalka macadyada iskuullada ee kiyaala gaalkacyo iyo qaar ka mid ee maamulka gobolka mudug maamulaha macadka abibakar asidiiq ee barashada shareecada islaamka iyo barashada luuqada carabiga sheekh farxaan cabdirasaaq iyo ku werbi dufcadun geeka ku qalinjibiidi macadka iskuul caadiya oo manhaji ah oo muqararaad leh oo ma garanaysa haddii alla kuley muqararaadkoodu maaragtay ay la socdaan kuwa iskuulaadka ama macaahidda magaalada ayaa laga dhigay dufcaddan maanta baxaysa waa dufcaddii afraad oo ka qalinjibisa hadeerna laba dufco miya amase saddex dufcoo kalea la socota oo ayaga ku dhadhow kuwan oo laga yaabaa qolaba qola inay ka dambayso insha allah marka ilahay wuxuu nooga dhigay meel barakaysan manhajka uu ku socdo waa manhaj diini ah dhammaantiis hal maado oo maadiya kuma jirto wax la qorana waxaa ku jirta luuqada carabiga inta kale waa daraasaad islaamiya weeye ardayga wuxuu usoo xaadiraa kitaab in loo bilaabo loo dhammeeyo kitaabka intuu socdana ugu yaraan laba imtixaan laga qaada dhexdiisa hadday shahri term noqoto iyo hadday nihaai noqoto fasal walba wuxuu u xiran yahay lix bilood lixdii bilood bimacnaa coros buu noqonayaa mustawihii waa saddex mustawo mustawobana lix bilood baa lagu dhammeeyaa mustawaha lixdaa bilood buu ku dhammaadaa si raaxa leh ardayga imtixaamaadkiisii leh magaranaysa kashfu darajaadkiisii la siiyo magaranaysa imtixaamkiisii dhaatabase ugu jiraan u xaraysan yihiin sidaasaa magaranaysaa loo diyaariyaa waxaana ku mid ee ardada macadka abibakar asidiiq ee barashada shareecada islaamka iyo barashada luuqada carabiga iyoyuuna xafladaha ka bandhig walyaabayo baradan وأقول لكم أيها المجتمعون الكرام ترحبوا العلماء والضيوف بآداب حسنة من استماع وإنصات جيدة وسكينة ووقار وقلوب حاضرة نبينا صلى الله عليه وسلم هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ولد صلى الله عليه وسلم يتيما يوم الاثنين الاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول من عام الفيل حقوقي وأوجبها وأعظمها لأنه حق الله تعالى الخالق العظيم المالك المدبر لجميع الأمور anka dambayntii iskadubayaalka wasaarado cadaaladda iyo deegaankaya ku hadali xafladda weynayoog mahadnagana macalimiinta macadka cilmigii aada barateen ilaahay waxaan ka rajaynaynaa insha allah inuu ilaahay idinku anfaco aakhiriya adduunba waxa aada barateen wax la barto waxa adduunka ugu qiimiga badan oo aada adduunna ku liibaanaysid aakhirana ku liibaanaysid waxa aan rajaynaynaa insha allahu tacaalaa kitaabadii iyo tafsiirkii iyo axaadiistii aada barateen oo sida quruxda badan ardadii halkaan soo jeedinaysay ay u soo jeedinayeen insha allah dadaalkaas inaad sii laba jibbaartaan